bilasha ballaaran doona iskuulada charter-ka iowa isla markaana abuuri doona deeqo waxbarasho laga bixin karo waxbarashada iskuulada gaarka loo leeyahay ayaa horey laga soo wadi sida soo jeedimo gooni ah ka tirsan aqalka iowa bilasha xaluushada iskuulka waxay qadleeyeen laba madnuunt sharciyeed ee gudoomiya kim reynolds oo horey uu ugu soo gudbay golaha gurtida iyadoo qeyb ah ka xal xirmo kuwa kasoo horjeeda waxay leeyihiin sharciyeenta iyo deeqaha waxbarasho ee qabka fujoorka fujarku oo wicin lacagaha ka baxsan dugsiga dowladda taas adeegsaga iyaga inay waxay barada ardayda danta yar bilasha ayaa hadda loo gudbiyey gudoomiyaha waxbarashada ee goolaha mid kasta mid kasta oo ka mid ah hay wuxuu u baahan yahay inuu halkaas u gudbo damaadka wegi sii xaq ugu yeesho doon ahaan soo jeed keligeed ah waaxda caafimaadka bulshada iowa waxay soo warinaysay labaataniyo todobo kale oo iowans ay u dhinteen covid-19 dhibaatooyinka leh in ka badan afar boqol iyo konton naatijooyin cusub oo tijaabo oo wanaagsan oo leh toban iyo sideed kale oo ka tirsan gobolka woodbury tirada dadka ku dhintay iowa waxaa ka yartay shan kun iyo shan boqol gobolka oo dhan waxaa jira ku dhawaad laba boqol iyo toban oo isbitaal la dhigay oo ku jiraan toban iyo shan oo ka yaal suusiri labada xarumood ee caafimaadka tiradaas waxay si joogta ah u joogtay dhowr iyo toban maalmood dhex shaqaalaha hilibka cunada ee wadanka oo dhan waxay bilaabeen inay qaataan tallaalada coronavirus kumaalin kalena waxay fursad u heli doonaan inay istilaalaan toddobaadkan saraakiisha ururka shaqaalaha cuntada iyo ganacsida ee united states ayaa sheegay in xiisaha ay u qaban talaalka uu aada ugu badan yahay shaqaalaha kadib markii warshada ay sameeyeen waxay ku yeeleetay virusku shirkadaha waaweyn ee hilibka ka fadhiista oo ay ka mid yihiin tyson foods iyo smithfield ayaa sheegay in shaqaalaha iowa iyo nebraska ay bilaabayeen inay helaan talaalkan toddobaadkan